taliyaha ciidanka amisom jarnaal cismaan nuur subagle oo baydhabo soo gaaray ayaa waxa uu ka hadlay safarkiisa uu baydhabo ku yimid iyo kulamo uu la qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo saraakiisha amison ee sektarka saddexaad jarnaal cismaan nuur ayaa sheegay in amison ay ka wada hadleen sidii bishan ramadaan loo qaadi lahaa howlgalo ka dhanna al-shabaab sidoo kale waxa uu sheegay in ay isla soo hadalqaadeen in la furo waddooyinka si dadka loo gaarsiiyo gargaar loogana talgalay hay-adahana inay u fududaato inay u kala safraan gobollada dalka soomaaliya sala allahu calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalim anigoo ah taliyaha ciidamada inaan ka wada tashano ciidanka amisom ee halkan jooga sidii aan bisha rabadaan aan u dartargelin lahayn inaan cadowga ka guud qaadno ummadda uu u diiday inay si si nabada ay ku soomaan iyo inaan dariiqyada u furno si ay u soo gaadhaan dadku baac mushtarigiisii iyo iyo qolooyinkani la yidhaahdo hay-adaha dadka caawiyaayay si nabada si ay u soo gaadhsiiyaan kolkaa waxaa iigu weynay ee halkan aan joogno waxaa weeye furitaanka dariiqyada laga adeegto si shacabku u helo fursad uu wixii uu haysto iyo baayac mushtarigiisaba uu ku taliyaha guud ee ciidanka amisom jarnaal cismaan nuur subagle waxa uu dhanka kale sheegay in ay isla soo hadalqaadeen sidii loo furi lahaa waddada muhiimka u ah ee baydhabo iyo muqdisho wuxuuna sheegay in qorshaha uu ku jiro in waddadaasi ciidan la dhigo magaalada caasimadda ah muqdisho iyo magaalada caasimadda imika ee baydhabo inay isku furmaan intaa udhaxaysa inaan cadowga ka erino ka kaxayno cadowga qaraxyada iyo iyo dilka ciyaale iskuulka iyo shicibka kuwadana inaan wax ka qabanno